asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duurfaylaha ka dhowaada warka duurnimo idaacadda raadiyaha baydhabosin hayta qodobada warkaananka doorkaroon duhornimadan weliba kumad aha dagaal dhexmaray ciidamada dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo cadaadis kulukulumahay beela calamka iyo mucaaradka diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee maamul goboleedka jubbaland oo geeka kismaanyo ku bilaabatee madaxweynaha jubbaland oo geeka hirahaya shirka ku socda magaalada kismaayo puntland weliba ee deegaanadii kuma saafuriday qaxooti etoobiyaan ee dowladda soomaaliya iyo kuweyda ku wada hadlay xiriirka lamaada dowladooda guddiga doorashada somalilan oo sheegay in doorashada golaha shacabka kadhiyaasa wakhtigii la qaslay soomaaliya wiil soomaaliya weliba tahriibka gala ee dalka talyaaniga ku guulaysay doorasho kudhiday dalkaasiya akhbaaraadka bannaanka una siin haynan waliba ankadoor korona faahfaahinaya laku helahaya qaraha lakadili tumi afar askari mar kale duurfayla dhegaystayaal waliba waa duhurnimo arbaaco taariikhda waliba ee kabeeganta labaatanka bilo tobanaad oktoobar sannada labada kun iyo labaatii kowka saaxiibayaal aanas waliba yohaayana qodobada warkaan uun hasin diyaarnay duurnimadan hatan inas diyaariya warkii duhurnimo faahfaahsan insha allah duhurfayla dhegaystayaal kabilownu qodobkan koreeya warka duhurnimadan dagaal hojaysaday khasaaren khasaare shal duwan iyo weliba isku dhiyay duleedka degmada wejid ee gobolka bokool welibana uusan dhexeeyay ciidamada dowladda soomaaliya ee howlgalka deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkii weliba iskoy kureed markii al-shabaab sida la sheegay iyo gubin todoba gaar dameer oo raashin oo ay shishil dubin wadi degmada xudur oo go-doonsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil ku tirsan ciidanka ururka laba boqol ee lixdanaad ee guutada sagaalaad qeybta lixdanaad weliba ay sheegana in iyo markaasi gurmudan dadka gaaradameerada laku gubi islamarkaana dagaal kudhiyi iyo markaasi khasaare hoogleyo kadirsiyan al-shabaab degmada dadka degmada qaarsho weliba ay sheegana in intii isu socday dagaalka swinland ka dareemay degmada waajid ee gobolka bokool saraakiil ciidanka ururka laba boqol lixdanaad ee guutada sagaalaad qeybta lixdanaad iyo weliba habandhikana sawirada todobadgaara dameer iyo raashinkii iyo wadan oo qaarsho la gubi balse iyo habadbaadiyan ciidamada dadkii wadi gaari dameeradaasiya degmada waajid ee gobolka boqool iyo muddo sanado eh weliba ay ka odoonsantaa ururka al-shabaab welibana duleedka degmadaasay ka beegsadayana cid kastoo weliba iska diyaasa in iyo raashin gudbida gudaha degmadaasay waajida ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxmed xuseen rooble iyo maalmihii lahdhaafi weliba uusa cadaadis hogan kula kulmaye wakiilada beela caalamka iyo midooda musharaxiinta mucaaradka kaasi weliba ka saabsan daadejinta doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dhuwaamar saxaafadeed iyo hasaareen midooda musharaxiinta weliba ka eedeyna reedandhaha kakooya doorashada soomaaliya in mas-uul iskueya in mas-uulkayin golaha wadatashiga qaran oo uuse horkahow ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble weliba dalbadeena midooda musharaxiinta iyo beelo caalamka in doorashada soomaaliya xilligan landaadajis waafaqsan abraacida doorashooyinka iyo weliba in markaasi lagudhawalba weliba muddo kororsshaano kora ra-iisul wasaaraha ayaana markaasi midooda musharaxiinta waliba ayoon ka baaqana in doorasho hufan daadejintiina faylato waqti shana ka dhiyaasu dalka ku hirgeliya taasi oo weliba sheegeen in qof weliba muwaadin soomaaliyeed uusa dan anka jarta weli warka duurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo iyo dhuunsaitan dhinaga kale diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee maamulka jubbaland uon ku hirsanayay aqalka sare ee weliba had ku socote magaalada kismaayo wararkan ka dambeeyey weliba la socotay zahre cabdiraxmaan yanayana kinkuubasa
xubnaha guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta waxa ay xaruntooda magaalada kismaayo ka bilaabeen diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee beri doorashadooda ay dhaceyso ilaa sideed musharax ayaa ku tartami doona afarta kursi ee maamulka jubbaland ugu harsan aqalka sare ayaa maanta la diiwaangelinayaa waxaana musharaxii ugu horeeyey ee lasoo diiwaangeliyey uu maanta noqday xasan daari riiso isaga oo buuxinaya sharuudihii laga rabay maanta ayaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ay soo gebagabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta kuwaas oo beri doorashadooda lagu qabanayo magaalada kismaayo maamulka jubbaland ayaa toddobaadkan soo gebagabeyn doona doorashada aqalka sare waxaana ku xiga maamulka galmudug oo dhammaystiri doona labada kursi ee uga harsan aqalka sare
ciidan mahadsanti zahar cabdiraxmaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe egeeka weliba laku wadaya new saxiiro aqoon isweydaarsi muddo saddex maalin socday xukuumadda maamulka jubbaland aqoon isweydaarsigan iyo weliba kuwada qeyb galay dhammaan golaha wasiirada jubbaland welibana geeka xiritaanka ha kabiiray agaasimaha guud iyo agaasimo waxeedyada wasaaradda wasaaradaha maamulka jubbaland maalintii talaadada ahayd iyo toddobaadkan yaa madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe weliba uu shir ka furay welibana golaha wasiirada iyo isdhaafsadana fikrada shalduwan oo ka saabsan shaqadiiyo hayaan dhinaga kale maamulka puntland oo weliba kaalado hay-adaha socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ee im iyo weliba iyo qaadan ah gudaha maamulka puntland qahooti ethoobiyaane oo weliba muddo ka nool ay magaalooyinka u tirsan maamulkaasi ee puntland dadkaasi oo tir ahaan diirayaan ilaa iyo afartii lama qof iyo weliba reedland nagay dalsho etoobiya iyagoo weliba badi lagu qaaday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararka laku helaya weliba sheegaha in qaxootigaasi isi nabad ay markaas ku katabeen dalasho iyo markaas reedan kanagadeen iyagoo weliba ku faa-iideysadii barnaamijyada dadka reediyo kanagaden dalasho ku aawiyaasa hay-adda socdaalka adduunka qaramada midoobay ee i o m dalka etoobiya ee waa dadka etoobiyaanka ee weliba puntland iyo hay-adda i o m iyo ka qaadeen magaalada boosaaso ee gobolka bari weliba muddo bal ayo ka xiiranayeen amilasay iyagoo weliba si toos eh ama sjoyo markaas dalbadeen ini dalasho reedland kanaga maamulka puntland iyo dhowr jeer oo horey weliba qabqabdanada dandhaladii dalalka etoobiya aana si weliba fadaayay iniyo ka tahriiban xeebaha gobolka bari si oon ka guuraan qaar kumid ee wadamada galbeedka waa wadamada arbeed sida yemen iyo sacuudiga wasiirka wasaaradda arrimaha banaanka iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxmuud oo weliba booqasho karooga dalka kuweyt weliba uuse kulan la qaaday ra-iisul wasaaraha dalkaas kuweyt sheekh sabaax khaalid alxamd al sabaax kulanka dhexmaray wasiirka axmed wasiir maxamed cabdirasaaq iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare sabaax iyo weliba markaas kuwadad hadlana xiriirka lamada dal oo ka saaleysan dhinacyadii sharduwan iyo sidii korlanka qaado lahay sidoo kale wasiirka arrimaha banaanka soomaaliya ee kulan kale weliba labadaday dhigshay dalka kuweyt doctor axmed naasir iyo weliba labamada dhinac iyo kuwada hadaleen iskaashiga iyo xiriirka walaaltinimo ee weliba lamada dowladooda weliba lamada mas-uul iyo radio infirisiyo ka sameeyeen horumaradii ka muhiimsanaayay ee fagaareyaasha gobolka iyo haan caalamiga ee weliba qusaya dowladaha kuweyt iyo soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan khadiir waa khadar xiriir xuseen iyo sheegay in maalmaha socda iyo bilaaba doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee kujeeda gobolada waqooyi ee somalilan gudoomiye khadar xiriir xuseen ayaa tilmaamay in guddiga iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo isla gordan lamada cusbo ee hasaato doorashooyinka safayla hufan iyo markaasi iyoon bilaabdaan sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan iyo carabka weliba iska dhaway in laisla gardi in goobta doorashada la xaqiimaya islamarkaana odayaashii iyo ergadii hawlo lahaay xildhibaanada la dedejiya saasaata una la dardargeliya howlaha doorashooyinka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan khadar xiriir xuseen ee sheegay iniyo markaasay ballan qaadayeen in doorashada waqtishay markaas indhaafana safaylan iyoan qabado doonaan si kastaba hatuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ee maalmo hor waliba sheegay in doorashada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ee somalilan iyo bilaawada doonta maalmaha socda taasayna ka heliyeen mahdi guuleed iyo guddiga doorashooyinka mil dhegeystayaal aysan warka ku dhuwansahaysan weliba idaacadda raadiyaha baydhaba dhinaga kale wakaalada wararka ee syria ee s a n a sana iyo waliba ay sheegtay in iyo tomiya afar qof askari iyo ka dhamadan qaraha argagixiso weliba raabta ku dhiya caasimadda dalkaasi ee weliba dimshaqa dhamaada qaraha iyo weliba la fiirsaday ama la beegsaday baas iyo la socdeen ciidan oo maray miilandhow hoteelka caanka ee weliba the morals hotel ee baartamaha dimshik iyadoo weliba ka dhex gubidan tomiya afartaas askari baaska dhatiisa qaraha saddexaad oo weliba la dhakay buuntada weyn ee weliba dimshik iyo usiina lakala rishal furfuri kureemarka ciidankiio takhasusii miinooyinka lakawargeli in qaraha ladhakay meelka dhow meeliya ciidanka markaas laka qaraxiya majarah koox sheegati mas-uuliyadda qaraxyada ee mataanaha ay weliba raabto kuriya caasimada dalkaasi syria ee dimshaqa akhyaarey guud ahaan boorkii duhurnamayaan taha ka gabagabaayeen cabdulaahi salaad xidig iyo warkasiina dareersiyaay injineer borow farsameeyey saaxiib yaal intii warka kulmada unreed un kulmaan ammaanola